waa caweyskii washington iyo cashe ibraahim aadan
dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington on caawana idinkugu hayo fanaanad caana oo u dhalatay waddanka austareeliya oo intay ka heshay buundo amaba bridj hadba sidaad u taqaanaan oo kadibna dalbatay in buundadaasi loo dhiso amaba loo guuriyo la yaab badana talooma si kale oo ay caashaqeeda buundadaasi kaga bogotamay weyday goordhow ayaan ka wardooni doonaa nooca mehere ugu dhacay sida ay isu qabayaan iyo halka ay isla degayaan waxaan kaloo idiin hayaa gabar dhowr iyo toban jir ah oo cisbitaal loo dhigay kadib markii ay dhunkasho la aaday libaax indha-adka waaba libaax ku soo fiirinaya afka la aad qaybta u dambaysana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb aan ku soo xirayo waraysigii fanaanka cawaalo aadan ee aan dhowrka qaybood hore idinkaga maqashiiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay waa caawo iyo caweyska washington waa hagaag fanaanad caan ah oo u dhalatay waddanka austraeliya oo adduunkan maalin walba saad u joogta marba waxbaa kugu soo dhacaya waxay tiri baa la yidhi bridge ku yaalla waddankaas ayaan caashaqsanaha ee ha laygu mehriyo waa sheeko la yaab leh oo kolley aniga aad iga yaabisay idinkana laga yaabo in markaan aad dhegaysanaysaan inay si weyn idinkaga yaabiso waxaa inoo haya maxamed colaad xasan oo stuudiha la fadhiya colaada waxaan rabaa kolleyba aniga su-aasha igu taagan oo dhegaystayaashan laga yaaba inay markiiba kusoo dhacdo waxay tahay sidee loogu aroosiyey bridgekan yaa ku mehriyey xaggee degayaan bal waxaad noo sharaxdaa sidee bridge inta waa la caashaqi karaa laakiin ha laygu mehriyo oo ha laii guuriyo waa war kale caasha horta maamaha soomaaliyeed baa jirtoo dhahaysa nin adduunyo joogow maxaa ragti kuu laaban aad iyo aad hadda waa ka soo gudubta waxay maraysaa nin adduunyo joogow maxaa maqal kuu laaban
weliba nin qurbo joogow maxaad maqashay kuu laaban maalin walba waxbaad maqlaysaa waxyaalo badanoo hadda afkayga qaban karin baad maqli jirto oo isguursaday oo sidaa yeelay oo maanta waxay maraysaa in la yidhaahdo bridge ama buundo meel ku taalla ayaa naag fanaanada oo weliba caan oo waddanka australia u dhalatay ayaa guursatay oo xaflad baa loo sameeyey waa meeshay sheekada iiga dhegan tahay bridgka bal sheekada colaado cashoy gabadhan waxaa la yihahdaa jodi rose waa fanaanad caan oo u dhalatay waddanka australia waxaa buundadan ay guursanaysana waxaa la yihahdaa french bridge oo dalka faransiiska ku taalla la bonte du diablo ayaa la yihahdaa ama buundadii shaydaanka ayaa magacaa loogu bixiyey marka waxaa laleeyahay buundadan waa buundo taariikhiya oo lix boqoloo sano ka hor la dhisay laakiin adkaysi badan u yeelatay daadad iyo duufaano iyo waxyaalo badan oo ka dhacay gobolka ay ku taala dalka faransiiska sidaas daraaddeed gabadhan waxay ka mid ahayd koox soo booqanaysay buundooyinka dunida oo socdaal ku maraysay dalka faransiiska marka buundadan baan ka helay ku leedahay jacaylka qof loo qaadi karo oo kale qalbiga aan ka dareemayo ayaan ka dareemay leedahan jacayl aan u qaaday buundada marka waxaan go'aansaday inaan buundada guursado colaada waxaa laga yaabaa in dad badan ay isweydiinayaan waa laga yaabaa markaad meelaha qaar marayso inaad wax ka hesho aad wax jeclaato meel aad soo booqato inaad haddana aad dib u jamato inaad mar kale meeshii ku laabato oo soo aragto ood ku noqnoqoto laakiin ha la ii guuriyo ma ereyga sidaan u fahmayno ba mise waa si kaloo ayagu malaha ay u yaqaanaan hala ii guriya gabadha naftarkeedaa sharaxaysa caasho jodi waxay leedahay buundadan maadaamaan u jeclaaday sida dadka caadiga loo jeclaado oo kale ayaa waxa ka maqan macaamilkii baniaadamka dhex mari jiray oo keliya unbaa meeshii ka maqnaanaya laakiin jacaylkii maadaama uu meesha yaallo waxaan go'aansaday leeda in guurkaygaanu ka dhigo guur waxaa loo yaqaan simbolic ama calaamad u noqda buundada oo aan indhaha caalamka iyo telefishinada iyo wargeysada aan kusoo jeediyo sidaa daraaddeedna la igu yeero buundadii hebla ama heblaayadii buundada sida ragga ragga- reer galbeedka waa taqaanaa gabadha markii la guursado waxaa loogu yeeraa eh, ninkeeda magac loogu daraa marka eh, madaxweynaha maraykanka oo kale michelle obama lagu leeyahay marka waxyaabaha noocaasoo kale ayay rabtaa in buundada magaceeda ay ku darto maadaama buundadii aysan dhalin dhihi karin aabahay weeye maadaama aysan dhihi karin waa hooyaday marka buundaday rabtaa in magaceedii la buundaday raaciyo rabtaa magaceeda la raaciyo aad baan u gartay marka waxay tiri buundadan waxaan u guursaday een, inaan xusuusteeda iyo jaceylkeeda la jirto sidaa daraaddeedna la igu magac daro waa gartay marka laakiin marka la fiiriyo kelmadda guur waa guur laakiin haddaad wax jamato oo tidhaahdo een, way dhacdaa in meelo een, dad caana adduunka ka ah in meelo muhiima loogu magac daro sida garoonada een, istaadiyamyada meelaha madxafyada loogu magac daro maxay u dhihi weyday intay isticmaal lahayd kelmadda la ii guuriyo buundab dhan oo meel ku taalo oo baabuurta iyo dadku ay iska maraan D- inay dabcan tidhaahdo bal buundadaasaan ka helay ee magaceeda magacayga ha lagu lamaaniyo Eh, dabcan een, war- eh, wargeysyada ka soo baxa dalka australia siyaabo kala duwan bay arrintan uga faalloodeen qaar baa waxay qabaan oo editorialkooda ama ma- qormooyinkooda ku soo baxa bagga hore ku qoray in gabadhan ay loo jeeday waxaa lagu leeyahy horta gabadhan waa waxay guursatay eh, hal nin bay hore u guursatay way kala tageen Eh, muddo maanay guursan oo hadda da-aadeeda kontomeeyadii kusii dhowdahay marka maadaama iskaabuladii xoogoo ku daahday oo aanay guurkeedii ka daahay waxay indhaha ku soo jeedinaysaa lagu leeyahay eh, ragga kale ee ama fanka kula jira ama een, dalka australia jooga ee ay damaca ka leedahay inay soo jeediso tiraahdo aniga heer waxaan gaaray buunda aan guursado marka dadka qaar baa u fasiray inay baaq tahay oo ku baaqayso in guurkeedii weli maqan yahay oo si kale oo ay rabtay inay kusoo muujiso inay- inaanay weli guursan haddan aad ku gartay marka waa xeeladii dumarka Xeeladii mid ka mid dumarka.
ah.
Ugoyaay gablada. Ugoyo dambubasi. Ugoyaay gablada. Ugoyo dambubasi. Ugoyaay gablada. Ugoyo dambubasi.
waa tahay colaadow aad baad u mahadsan tahay intaadan bal kursigaada ka kicin adiga caawi la fadhiyo waxaan inta badan jecelahay sheekada horta colaad in layga jiibiyan aad uga hela aniga haye waxaa halkan ku hayaa sheeko kale oo iyana weligaaba maqli jirtay laakiin jibiska aad rabta ma waxaad rabtaa jibiskii een, dadkii hore oo kow iyo laba lagu yiraahdo mise waxaad rabtaa inhin een, haa lagu yiraahdo maxaad maya jeceshahay waxaan jecelahay in warka layga guro Hadda in soo- lay dhegaysanayo hadda inaan soo dareemo daangurne aad iyo aad weligaa ma maqashay mahmaahda inta badan koonfurta aad looga isticmaalay libaax leerta jiifa maxaa loo labaa ma maqashay ha macnaheed waxaa waaye een, middan ingiriisiga ee dalkan looga maamaahay la mid tahayoo eyga meel iska jiifaa max- ha taabanin oo kale let the sleeping dogs lay oo haddaad taab- haddaad taabata calaashaan qaniyadiisa qaniyadiisi iyo qayladiisaa bilaabanaysa marka meeshiisa ha kaa jiifay hadduu meel jiifo iskaagmar ha u dhowaan waa tahay waxaan noo hayaa sheeko gaaban oo aad ula yaab leh Een, gabar dhowr iyo toban jira ayaa waxa ay si mutadawacnimo ula shaqaynaysay een, een, zoo ama meelaha lagu xanaaneeyo xayawaanka duurjoogta ah ay ku xaraysan yihiin marka gabadhani si iskaa wax u qabsay kula shaqaynaysay maalin maalmaha kamid a waxay aragtay baa la yiri waxay aragtay wadanka kanada ka dhacda sheekadani waxay aragtay baa la yiri libaax waa ogtahoo dadka markaad zuuga tagto waxa ugu horeeya dadku ay raadiyaan libaaxa xaguu joogaa because libaaxay dadku jecel inay si toosa u arkaan ay indhaha iska qaadaan inkastoo aad looga boqo marka gabadhan maadaama ay eh, meeshii zuuga ahayd ay si mutadawacnimo ula shaqaynaysay eh, maalin maalmaha kamid waxay fursad u heshay libaaxii oo madaxii macnaha madaxa dhanka lama soo bixi kara laakiin gafuurkii meesha intuu shabaqii meesha madaxa soo saaray waxay tiri malaha shabaquu ku jiraaye bahal dhunkashaa ku qaba markaa markaa maxaa ka raacay waa markaan oo meesha sheekada iga raacdo libaax leerta jiif maxaa loo labaa bal libaax gafurkiisii meel ka soo saaro wejiga meel soo saare dhunkasho la doono bal gacanta inaad salaaxdo iyo waxyaabaha waa xoogaa way kala Macquulka.
leeyihin- xad bay kala leeyihiin Ha.
laakiin waxay istiri dhunkasho ku qabo oo ha lagaa sheekeeyo waxaad ka sheekayso libaax baan maalin dhunkada taariikhda ha kuu gasho marka ma- maxaa ku dhacay marka de maxaa libaax ka fili lahayd ba gabadhii libaaxii ilan ma usoo bixi karo oo banaanka intuu soo aado gabadhii dhan ma soo dafi karo libaax laakiin waa libaax rabaayadna ma galo markaabaa intuu gacmihii meesha kala soo baxay uu- cagaheedii uu ku dhegay markaasuu ciddi kala daalay si kale ma garatid ciddi buu raaxada ku celiyey marka gabadhii intay qaylaafka furatay ay qaylaysay istiri waa yaabtay waxay istiri malaha libaax ila libaax markuu kuu soo dhow yahay xataa ama indhaha aad ka qaado xataa ma malaysan karti inuu xayndaab idiin dhexeeyo wax isla waahoro ku qaatay marka asxaab kaloo meesha kala shaqaysa usoo gurmatay libaaxii waa laga dhiciyey laakiin iyadii baa hadasha waxay ku leedahay taariikh baan islahaa meesha ka samey laakiin waxbaa iga raacay ismalihi ilaahi hadda inaan noolo oo libaaxi baa weli ii muuqda isbitaal bay hadda taallaa wa wa- waa gartay Ca- caasho sheekadaada waxay soo xasuusisay soomaalidu baalkaa libaaxa la yidhaahdo aad bay eh, horta uga baqaan oo dhinaca geesnimada lagu tiriya dunidao dhanna sidaa wa- waa sidaa marka waxaa jira eh, maamaayooyin badan oo ku soo aroora waxaa la yidhaahdaa libaax niman aqoon baa halka rita Een, eh, dad kalena waxay yidhaahdaan af libaax hilbo laguma warto marka hadde gabadha iyadaa hilbihii ku warata afkii libaax marka cidiya in lagala daalo oo custaa la geeyaa iyadaa iyadaa mutaysatay waxay la tacaawa inay taagan tahay libaaxnimaan aqoon baa dhunkasho la doonta qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaan inoogu hayaa qayb aan ku soo gunaanadayo waraysigii fanaanka caanka ah ee cawaale aadan ee aan toddobaadyadii lasoo dhaafay idinku maqashiinayay barnaamijkan caweyska washington waxa uu caawa cawaale aadan inoogu bilaabayaa heesta quruxda badan ee qaayo badanida ee ay kula luuqayso fanaanada samsam cali roble
kaayo badanida een zamzam cali rooble oo london joogta oon salaan qiimo iyo kaayo badan oo sharaf weyne ku laranta aan u dirayo ayaa heeska een iila timid jabuuti iyadaa wadatay ayadaa ere lixanka iyo ereyga qofka sameeyey kolley iyadaa iga taqaana aniga aniguse inaan dee een gal- een een aan aan aan wax la qabano oo music anaga u turno oon la qaado bay ayay ayda hawsheedu ahayd waanan la qabanay een heeskana hees wuxuu noqday een meeshii la rabay inta gaadhay weliba dhaafay ayaan dhawada xamaladka isagoo shan boqol oo kun iyo wax sii socdaan halkii oo oo view wow waa waa hees een aad iyo aad iyo aad iyo aad soomaalida udhex galay een wuxuu ahaa qureystii haweenkaay qamare ereyada waa isku la celcelinayna kolley ereyadeeda ma xasuusto ha aad bay isku dhex galgalayaan No, no, no, no. qalbiga ku tabaye tabaye isoora qalbiga ku tabaye qanano isoo doondeenigunisay markaaba anu een qaaya badanida qotonka iyo jooga qaaya badanida qaabkaad u taalo qaaya badanida qaadirka ammaan le bal wallo qiraate may hadeerid waa iga siilin wayaan
qalbiga ku tabaye tabaye isoora
iyadiina maadaama isku magaalo aanan ahayn heeskii waxay noqotay inaan keligay qaadi karin bu ahay uuba uuba iga cadilmay de inaan inaan london taga mooyaane maya heesahaagii baa faraha ka batay marka wayna waan wallahi xoogna waa u bateen laakiin kulley haddana intii aan qaban karno waan qabanayna me waxaa dee boos badan baa soo baxayo oo dee xasan aadan iyo in la bedela la rabaa sida lagu bedelayana ma- ma ma fududo de waa howl badan baa ka sokaysana alla alla- alla ilaa xasan aadan sida lagu bedelaya si fudud ma
Walla wallahi isla garata.
bilahi iska soo budbud maaha xasan xasan aadan lagu bedelay howl culus baa ka sokaysa may may may may may cigaal iyo xasan aadan iyo maxamed suleymaan iyo sida loo bedelayayo waa waxa weeye ma may waa aan- waa waa- waa arrin waa arrin weyn waa malaha howl u baahan kooxdii naruuro toronto joogtay in loo helo na na naruuro iyo otto way iskugu baahantay in laisku helo iyo weliba dee n n weliba dee dhalinyarada maanta fanka ku jirtaana had inkasta aad u fara badan yihiin laakiin haddana dee kaalinta in la buuxiyaa la rabaa waa niman yow heedhe niman yow kaalintaas way banaan tahay bal aan isku bilaabano kale aniga xataa igu noqotan aniga waan iska bilaabaya
waa garta waa garta waa runta waa waa Nimanka- nimankaas sidii loo bedeli lahaay wallahi is not easy Eh, wax ma garanaysayo wax ma hees yaroo fiican baan qaaday iyo laba heesoo fiican baan qaaday nimanka lagu bedeli karo howl culus baa ka sokaysa may may may waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in waxaa loo baahan yahay taxadar badan taxadar badan soomaalinimaa loo baahan yahay fan un maaha xataa waxaa loo baahan yahay in ummadda udhaxayso waxaa loo baahan yahay in fanaan buuxa noqoto waxaa loo baahan yahay inaad dadka u wada sinaato war nimankaay niman culus bay hayeen ah waa ma garta kolo tahay in ayaga laga Nimankaa- nimankaa- talageliyo nimankaay nimankaay roolka way ciyaareen way ciyaareen wixii wixii ilaahay baray wayna bareene inaan ku dayanasa wey inaga inoo taala maanta inaan inaan daadano nin waliba xaggu kasoo jeeda sharta u tunta dee waxa wey waa- waa- Maadaama- inaan ka gudubnaa loo baahan yahay maadaama cawaalow weli ay nool yihiin oo weliba qurbaha ay joogaan oo si sahla la isku gaari karo haddii loo baahdo ma kula tahay in laga talageliyo oo la yidhahdo bal tala keena sidii laidinku Horta- bedeli lahaa horta anigu intii aan kulanay tala waan weydiistay haye inkastoo aanan been haddaan sheegayn xasan aadan iyo waxaanan kulmin uun maxamed suleymaane n cigaal torontaan ku kulanay n wallaahi waxaan ku leeyahay shir abaab shir albaabadu waxan yihiin magalnay waa garta waxaan ku leeyahay waxaan idhi waa niyow n waxaa weeye dee fanka fanka dee aabba iyo awow waad igu tahay waxaan idhi n n n waxaan rabaa inaan maanta wixii qofkii odhan lahaa wixii igu weynaadan inaad igu tiraahdo moogta haye
wallaahi uu igu yidhi uuna iqadariyey uuna isharfay n n joogii aan wada dhignay si fiican baan uga wada heesnay wuxuu igu yidhina dee waddadaa wad horta horta dhammaantood dhammaantood dee xagga hawada waan waan iska taageernaaye laakiin haddana waanada waanada meesha taalaada taageerada waa- waa dhakaa ii dhig laakiin waanada waanada rabaa mo Ah, inaan dee taa inaan dee heesahaygu gaadheen ay dhegaysteen ay jeclaadeen waan ogahay waa garta laakiin maxaad igu waaninaysaa meesha taala mo haye waar wuxuu yidhi nin oo fadhi badan kuma yaalla laygu yidhi marka fadhi badan kuma yaallo yaa laygu yidhi waana waana arrin meesha taallada wallahi imanku cigaal kula hadlayo ar- wax wax easy ma hada waa aad iyo aad aad iyo aad waa fanaanin waxa culus weeye- waxa weeye waa mulixin soomaaliyeed waxa weeye waa waa musician soomaaliyeed waa fanaan soomaaliyeed waa waa waa fa- waa fanka awowgii baan odhan karaa de marka waa in in laga qaato waanada u u mutaa waa garta cawaalow kaban kama garaacda adigu haddaan barbarad ah oo cigaal maxaa u dhihi weyda ii bilow hadda En cigaal dee wallahi twenty days buuba nala joogay laakiin en gurigeygaan dhaw dhawda ku hayaa saacadaha yar dambe waa garta
kulley dee waxbaa kasoo bixi doonay waa sugaynaa haddii aan leedmo waxuunbaa kasoo bixiya n waa waa waa sasugaynaa balse laakiin wallahi ni- aan aan sacuudi nimankaa nimankaa sidii ma garanaysaaye garabkooga loo istaagi lahaa ama ama kaalinta jooga loo gaari lahaa waxay u sahlana.
baahan tahay waxay u baahan tahay dadaal badan waana waana waana wadna insha allah waa la isla qira Een, cawaalow haddaan ah, ku weydiiyo su-aal ah, malaha aan kusoo gabagabayno een, caashana way hadli doontaa een, qurbaha lagu nool yahay waa mid mashquul iyo dee qof walba wuu cararaya waa aragtay dee qof qof sugaya ma lahan marka waxaa ii sheegtaa afar iyo labaatankaada saac ee qurbaha aad joogto hadda s- waa afar iyo labaatan saac noocee micnaa sidee kusoo kacdaa sidee ku jiifataa inta u dhexaysana maxaa qabataa maalinta caadiga ah siduu waktigaaga u qaybsan Waa- yahay sax may wallahi horta waa su-aal aad iyo aad u qurux badan n horta waktiga anigu maba qaybinay waa waan- en- beledkan baa qaybiyey waa beled qaybsan baan iska imid oo dee waa waan waan iska qaybtii ummadda dee loo qaybiyo ma qaybteeda qaatay waxaan waxaan subaxii haddii ilaahay idhahdo waxaa en lixda subaxnimo ilantayda curad baa iskuolka tagta waan kiciyaa En, aniga ayaa en, u u diyaariya qureeceyga en, magaranaysaaya cadowgeeda maydhashadeeda hadday en, haddii en, ay ay lunchkeeda ay qaadanayso markaan u diyaariyo en, awalkii hore weliba anigaa qaadi jiro iskuolka gelin jiray laakiin hadda en, ma geeyo because waan ku yar ceshaa oo laba saac baan ka yar gaarsiiya sagaalkan kacaadana shaqo ina tagaa sagaalka markaan shaqo tago saddexda ayaan soo rawaxaa saddexda markaan soo rawaxo haddana de xaggaa unbay noloshii kale kasii bilaabataayo raashinkiibaa wax maqan yihiin ma raashin baa dhamaanaya duwadayga arkay caanii baa dhamaaday urkii baa dhamaaday waa sii soconaysaa waa weliba intaad wadada kusoo jirto lagu sii sheegaya lagu Ah, leeyahay de waa soo Soo mar.
soconaysa waa soo soconaysaa furkii waa dhamaaday caanii baa dhamaaday furkii baa dhamaaday caanii baa horta labadaa waan isdaashanay horta anu wadankan hadda wax ka ashkatuuna caanii fur maa ka ashkatuun lahay labadaa waan isdaashanay eh, balse haddana en, waa waa waajibkii aabanimo de waan iska gutaa haddi maxaa la samayn waa waajibkii aabanimo en, waan gutaa en, habeenkii markaan en, ci- en, eh, xaaskaan iminka iskaga wareejiyo iyada casharka u dhigta intaabaan dee bal yar baxaayo bal nin iska dhigaayo bal ilaahay baa ilaahay baa kule nin iska dhig baan idhaahdaa yar maydhaayo bal ragga ragga dhinac ka raac soo yara bulshee waa ragga dhinac ka raaco bal meelaha haddaad la yar sheekaysan kartaba yaan idhaahdaa xilligaa baa yar baxaa haddaan afar saddex saac shan saac la soo joogo waan soo kala ceshaa waa seexad haddana subaxa lixdii kac wey markaad la barbar dhigto markaa ka waran cawaalow een, markaad eh, tusaale ahaan jabuuti aad ku noolayd oo kale markaad ka soo qaaddo kale caanaha iyo furinka iyo howlahan hadda een, een, gacmahaaga buuxiyaad ka ashtakoon lahayd iyaga yaa qaban jiray horta horta wallahi horta jabuuti dee markaan u eego run haddaan ku dhinto waxa weeye horta nin waliba nin waliba beledku ku dhasho beled uga fiican ma jirto ma ogta?
aad iyo aad waa laysla qira taas adduunka waxa weeye beledkaagu beledka adduunka ugu xun xataa ku dhala aday ku taalla Nin baa- waar beled siduu doona haddaad ku dhalatana haddana kaa kuu ku dhaama ma jiro mo ninba hadda ka hor wuxuu yidhi cawaalowdaa ku watee ah sidaanoo kale ila hadlayay ah wadankii waxbaa laga hadla markaa buu yidhi adeer ma wadanka wax loo dhiga baa jira haye wadankaagu waa waalidka kelmadaas marka aad bay aad bay iga dhaadhacda wallaahi billahi waa waalidka hooyadaa siday doonay hadday tagto hooyadaa ahaanamis aad iyo aad waas wallaahi waa ruti ereygaa erey kaga haboon maba jiraba marka wadankaagu waa waalidkaaye een waa nin waliba horta wadankiisa wax meel u dhaama ma jirto laakiin haddana haddaan kusoo laamo maanta caashacuudi haddii ilaahay idhaahdo oon nafta aan hayo oon beledkaygii ku laamo aniga iyo ciyaalkayga iyo xaaskaygu maalin maalmaha ka mid ah waxa aan ka bartay qurbaha ee ugu muhiimsan waxa weeye waajibka aabanimo anigoo anigoo dhallin yar baan guursaday waajib aabanimo iyo waxba kama garanayba aye anoo saddex iyo labaatan sano jiraan guursaday islaantaydu saddex iyo labaatan bay ahayd dee sidii dee waan waa wa- waajibkaygi waan wadanay laakin de marka een, hablo ciidana wadanka een, xa- xaafada joogto familkii joogo de ma annagaa sharkaynaba waan waxaan maroranay mota laakiin maanta waxa weye dee aan ka xumadooda iyo ka kaleba haddi cid aniga iga ogma jirtaba haddii saddexda habeennimo mida xuma- xumadu waa ada cararaya advil iyo tinanol ada cararaya marka cid dee ma garanaysaay ayaa jirinba marka waxa weye beledkii haddii xataa aan ku laamana hawsheeda waan sii wadan doonaa waan malayna aad iyo aad aad baad umahadsantaha kolley kolley cawaale kolley caaniya furuki noqon maysa tu kale isku bedelin
wax kalo wax kalon baa loo carari doonaa baad leedahay waa galaba loo carari wano aad iyo aad ayaan mar kale ugu mahad celinaynaa fanaanka da-da yar ee cawaale aadan waraysiga qiimaha leh ee uu siiyey barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a guud ahaan barnaamijka iyo waraysiga cawaalena waxaan kusoo xirayaa heesta carafo ee sida weyn loo jecel yahay intaan mar kale iska maqlayno dhammaanteen nabadgelyo
ayaamaha ciisiga leh ilaaxaad dilbarakeeyey wa khayrku caane waxiga lagu calaameeyey maalin cadha lahaynoo cafiyo farax la caadaystay subax ciida adigaa dhashiyo yowmal carafaadee ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay cabshigii inta allaha sadkuu cahdil kuu qoray haddii ah nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan intuu dumar calmaday way cudun tahay amataa haddaan curiyon cawabaaseyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntama iyo gobnimo caadil